magaaladan waxaan u imi inaan diyaarad ka raaco transit inaan ku maro sababa hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato buuhoodle yaa suurtoobi weyday sidaa awgeed magaaladana airport weyn oo aada u fiican baa ku yaal taa inaan ka faa'iidaysto yaan meesha u imi magaaladana wakhti hore ay igu dambeysay runtii aad bay u dhisantay aad bay u qurux badan tahay inkastoo aanan wakhti badanba helin aan soo warwareego laakiin intaan arkay yaa iqancisay howl badanna meeshan in laga qabtay maamulka somalilandna muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan u maleynaya magaaladan magaalooyinka kale qudhadooda dariiqu unbaan soo maray burco iyo berbere iyo laakiin dee dhismaha iyo kolley waddadaa weyn ee ina afmadoobe ilaa ceergaabo lafteeda ina afmadoobe maraan soo maraya lay tilmaamo loo yidhi wataa waddadii ceergaabo ceergaabo laleeyahy afar saacadood baa lagaga imanayaa meeshaasna maalma maalmaha marka roobabku jiraan loo aadi jiray marka halka aan ku noqday waxaan u imi transit baan ahay nasiib wanaag ways ararag madaxweynaha waa arkay xalaan is aragnay niman odayaaloo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ahna waa is aragnay laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsanno ma ihi khaatamo iyo somalilan wada hadallaa socday halkee arrimahaas maraya dee arrimahaasu waxay marayaan soomaalida waxay tidhahaa war hal isii iyo hoo hadal badan baa u dhexeeya annaga iyo somalilan wadahadal baa noo bilaabay muddo hadda laba sano ku dhow inaanu wada hadallo oo qolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aaggan dadku balle inay marsalka dhigaan oo yool laga dhigto wixii haddii la wada hadlo dana badan baa naga dhexeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jiraan indhaha kama qarsanayno haddana soomaalida waxay tiraa haddani waa seeto wixii ay u muuqato inaannu ka wada hadli karno isla ogolaan karno dee iyana in la holiyo waa fiican tahay yurub bay ku kaliftay oo germany iyo france ama germany iyo ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa ama dhaqaale ama yoolka uu yahay siyaasad xitaa hal state baanu u socnaa dee halkanna meeshanna waxa yaalana waa aragnaa ma uunaha khaatumo iyo somalilan laakiin soomaaliya ama geeska africa oo dhan yaa runtii fursado badanna muuqdaan dhibaatooyin badanna ay ka taagan yihiin dee raqba waa ku raggeed wixii uun maanta nool yay u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan dee khayaal iyo waxaan jirin in lagu wada hadlana laga fiican wixii dan loo moodo laa ikraha fidiin cidna lama khasbayo taana annagu kulle haddaanu khaatumo nahay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas laakiin inay wakhti qaadanayaanna dee waa in lagu talagalaa wadahadallaaan isleenahay haddaba waa lasoo afjari karaa dee arrimo culculus baa meeshan yaalla ummadahanu dadkana waana kala maqnaa colaad bayna ku kala maqnaayeen haddana waxay isu yihiin iyo wax ka dhexeeya jabuuti baa la tegey adis ababaa lasoo maray dubay waa lagu kulmay wadahadalladu magaalooyin kala duwan bay ku qabsoomeen kulanka kan xiga halku ku qabsoomaya maxaase gabagabada laga filaya kulanaanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo carifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto anigu hadda nairobi baan u socdaa shir nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa haddaan nairobi ka soo noqdona kolley magaaladan waa soo mari doonaa si kidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegin oo maamulka somalilan private visitkay transitkaygaas saasaan door mooday laakiin madaxweynihiina is aragnay wasare is aragnay guddoomiye muuse biixi is aragnay iyo maxamed kaahin waxaan jeclahay marka dambe aan soo noqdana haddaan maalin iyo laba waxay doonaysaba ha noqotee in aanu isa sii aragno in su-aashan aad weydiinayso goormaa la shiri doonaa iyo xagee lagu shiri doonaa dee waa arrimaha ay tahay inaan ka wada hadlo isla meel dhigo